نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaana kuu soo dhowaada qaybta koowaada barnaamij gaar ah oo ayna ugu magacdarnay islaamka iyo xisbada محمد رسول الله فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله من سناء الحق نروي barnaamijkan oo ka koobana dhowr xalqo waxaan haddii uu allaha awoodda leh qadaro ku soo bandhigi doonaa kaalinta hay-adda xisbadu ay ku leedahay dowladda islaamiga ah innagoo soo gudbin doonaa doorkii xisbada ee dowladihii muslimiinta soo maray laga soo bilaabo dowladdii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam قرآنا يقينا لم نلج باب المخازي والدنايا محيينا لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان دينا barnaamijka waxaa inta uu socdo nagala qaybgelayo qaar ka mid ah culummada diinta islaamka kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamij gaar ah oo ayna ugu magac darnay islaamka iyo xisbada
فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله همنا صدق وإخلاص هو تقوى صالحينا قد قبسنا خير هديان من إمام مصلحينا همنا صدق وإخلاص هو تقوى الصالحين قد قبسنا خير هديا من إمام المصلحين
markii uu allah subxaanahu wa tacaala doonay inuu abuuro aadanaha wuxuu malaa'igta oo ah makhluuqaadkiisa ku nool samaawaadka ogeysiiyey ujeeddadiisa la xidhiirta abuurista aadanaha oo noqonaya khaliifka dhulka laakiin malaa'igta waxa ay ku doodeen in aadanaha uu fasaadin doono dhulka dhiigne uu daadin doono iyagoo kaga dhimbil qaadanaya makhluuqa jinka ah ee uu allah horay u abuuray hase ahaatee allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku jawaabay inuu garanayo wax ayna malaa'igtu ogeen markii aadan la abuuray wax welibana la baray waxa uu muuqaal tartan u eg dhex maray aadan iyo malaa'igta halkaasna waxa ay guushu ku raacday nebiyullaahi aadam calayhi salaam oo goor dambe noqday wakiilka rabbaaniga ah ee dhulka waxaa lagu maamuusay aabbaheen aadam calayhi salaam in malaa'igtu ay u sujuudaan ibliis oo samaawaadka ku noola tanafiirkan jinkane ka mid ah ayaa se diiday u hoggaansanka amarka allah halkaasina waa barbilowga cadaawadda aan dhammaadka lahayn ee u dhexaysa aadam iyo carruurtiisa muslimiinta ah oo ka dhigan xisbiga allah iyo ibliis iyo xulufadiisa allah casa wajale wuxuu ku xukumay ibliis inuu ka fogeeyey naxariistiisa jahanamane uu gelin doono ibliis ayaana codsaday in loo daayo nolosha ilaa qiyaamaha geeda gaaban iyo mid dheerne uu u kori doono duufsashada aadam iyo carruurtiisa markii nebi aadam calayhi salaam la dejiyey jannada feedhiisana looga abuuray wehel iyo lamaano uu noloshu la wadaago oo ah hooyadeen xawaa wuxuu ibliis ficil ahaan u bedelay goodigiisii ahaa dufsashada aadam wuxuu meel weliba soo maraaba wuxuu nebi aadam iyo hooyo xawaa ku waswaasiyey oo uu ku qanciyey inay cunaan geedkii ku yaalay jannada oo ahaa halka geed ee keliya ee laga xarimay aabbaheen aadam iyo hooyadeen xawaa isagoo kaga imaanaya damaca waaritaanka oo ah mid ku abuuran aadanaha ayuu ka dhaadhiciyey nebi aadam inuu cuno geedka uu allaha ka xarimay haddii uu sidaasi yeelaaneh uu ku waari doono barwaaqada jannada ee uu dhex joogo aadanaha oo ah mid hilmaan badan allahne uu ku tilmaamay insaan ilowshihiisa darteeda ayaa hilmaamay amarkii allah geedkii loo diiday ayuuna cunay laakiin alleh ayaa towbo ku daba qabtay oo durbadii waa uu soo noqday waana laga aqbalay laakiin waxaa ku duldhacay wareegto rabbaani ah oo ah in jannada laga saaro dhulkana loo soo dejiyo halkaane uu khaliif iyo mas-uul ka noqon doono inta ay samaawaadka iyo dhulkuba jiraan sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin oo ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa inoo sharaxaya bal wixii dhacay markii nebi aadam laga soo saaray jannada dhulkana khaliif looga dhigay shaydaanku allah subxaana wa tacaala soo noo sheegay waa cadow ina ashayطaana lakum cadow faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi asaciir marka wuxuu ku dadaalayaa habeen iyo maalinba inuu makri u dhiga bani aadamka uuna ku maansheeyo sidii ay ugu dhici lahaayeen macaasi iyo dunuub ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu caroonayo sida isaga loogu carooday in loogu caroodo ayuu rabaa oo ay saciiro naarta la yidhaahdo saaxiibo kula noqdaan arrintaasuu ka shaqaynaya waxyaalaha uu sameeyey waxaa ka mid ah inuu bani aadamka u qurxiyey in ay isdilaan dilkii ugu horreeyey ee ka dhacay bani aadamka dhexdooda asaga ayaa u qurxiyey dilka laba wiil oo nebi aadam uu dhalay calayhi salaam oo bacdulculamaa ay yidhaahdaan qaabiil iyo haabiil baa la kala dhihi jiray qaabiil ayuu ku tartirsiiyey una qurxiyey walaalkiis oo haabiila inuu dilo allah subxaana wa tacaala wuxuu markuu qisadoodii ka soo warramay fatawacat lahu nafsuhu qatla akhiih faqatalahu fa asbaxa min alkhaasiriin qaabiil naftiisu waxay u qurxisay inuu dilo walaalkiisa haabiil arrintaana wuu ka dhabeeyey nafta waxa xumaanta ku abuuraya oo yejri majra dam min ibni aadam waa shaydaan dhiiggu meesha uu maro ayaa shayddaanka waddooyinkiisa ayihina ku socdaa qofki marka wuxuu ku afuufayaa naftiisii u farayaa xumaan iyo fuxshi iyo dunuub uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu caroonayo hanshaas uu qurxiyey kadibna wuu ku dhaqaaqay markaasuu dilay falkii dembiga ahaa ee jariimada ahaa markuu ku dhacay ayuu haddana wuxuu ku riday qoomaba maxaad u samaysay ile shaydaanku markuu godka kugu rido waa kugu qoslayaa arrintiina waa kaaga baxaya fa asbaxa min alkhaasiriin markaas wuxuu ka mid noqday kuwa khasaaray ile naf la dilo camdan loo dilo bikayri xaq la dilaana waa kabiira min kabaa'ir adunuub taasuu marka wuxuu ahaa dembigii ugu horreeyey ee macsi ah ee xumaan la sameeyo ah ee ilmo aadane dhexdooda ka dhacay hawshaana waxaa u sabab ahaa ibliis iyo makrigiisa wey qisada dhex martay labadaas wiil oo nebi aadam uu dhalay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku faahfaahiyey arrin waxayna ahayd lagu caddaynayay bani aadamka iyo sida shirqoollada iyo dhagarta ugu dhigo asalna waxaa u ah kibirka iyo tafaaqurka iyo isla weynanka ayaa asal u ahaa هو شيطان هداني لطريق الشوك فردا هو شيطان أراني صورة العفريت وردا هو شيطان هداني لطريق الشوك فردا صورة من كل عيب wixii uu insaanka muwaxid ahaadaaba waxdaaniyadda allahne uu qiraa keligiina uu caabudo waxaa dunida ka bilowday fitno cusub oo aanay ilmo aadama horay u aqoonin waa fitno ka duwan dhammaan imtixaanaadkii horay u soo maray taas oo ah fitnada shirkiga iyo gaalnimada sidaba uu allaah ku tilmaamay qur-aanka kariimka insaanka wuxuu ahaa ummada keliya ilaa markii dambe ay iskhilaafeen oo ay u kala baxeen gaalo iyo muslim markaas buu allaah soo diray rusul u halganta in macruufka oo ah towxiidka ay faraan islamarkaana ay reebaan munkarka oo ah shirkiga nebiyullaahi nuux calayhi salaam ayayna mufasiriintu tilmaamaan inuu ahaa rasuulkii ugu horreeyey ee uu allaah soo diro wixii ka dambeeyey markii ilmo aadama qaarkood ay u hoggaansameen ibliis ayna mushrikiin noqdeen allaah cibaadadiisana ay wax la wadaajiyeen ibnu cabbaas radiallaahu canhu oo ah caalimkii ummadda iyo mufasirkii qur-aanka wuxuu tilmaamayaa in nebi aadam iyo nebi nuux ay u dhexaysay toban qarni oo xiriir ah tobankaas qarni dadkii noolaa ay ahaayeen muwaxidiin allah keliya caabuda laakiin goor dambe ibliis ayaa u waxyooday dadkii xilligaasii noolaa inay weyneeyaan oo ay taallooyin u dhisaan ragga saalixiin ah oo dhintay si loogu xusuusto wanaaggooda jiilkii ummaddaasi ku xigay ee soo baxay ayaana caabuday taallooyinkii dhisnaa sidaas ayuuna shirkiga kaga bilowday koonka iyadoo qayb ka ah howsha rususha iyo intii raacday ee faridda macruufka iyo reebitaanka munkarka wuxuu nebi nuux calayhi salaam bilaabay inuu dacwada towxiidka ugu baaqo tolkiisa kagana digo shirkiga iyo gaalnimada sagaal boqol iyo konton sano ayuu nebi nuux calayhi salaam waday howshan dacwada towxiidka laakiin inta dacwadii xaqa ee uu waday raacday waxay ahaayeen faraku-tiris aanan badnayn ilaa markii dambe uu yimid amar rabbaani ah oo ah in la halaagayo intii gaalowday allah subxaanahu wa tacaala ayaa u waxyooday nebi nuux inuu sameeyo doon ay raacaan dadka muslimiinta ah markii uu yimaado halaagga rabbaaniga ah ee duufaanta kaas oo harqiyey guud ahaan gaaladii xilligaasii noolayd sida uu qur-aanka ka markhaati kacayo doontii ay saarnaayeen nebi nuux iyo muslimiintii raacday ayaa ku soo xiratay buur lagu magacaabo aljuudiya halaagii gaalada kadibna allaah ayaa faray in samadu ay joojiso roobka dhulkana uu liqo biyihii dul saarnaa
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين
sheekh faarax cali xusein oo ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa tilmaamaya in halaagii qowmkii nuux kadib aanu halkaasii ku joogsan shirkiga mar kasta oo uu shirki yimaadaaneh uu allaah soo dirayay rasuul marka nebi nuux xilligiisii ayuu bilowday marka munkaraadku shirki iyo kufri iyo inxiraafaad baa bilowday sida ibnu cabaas uu tilmaamo kaana bayna aadama wa nuuxi waxaa udhexeeyey toban qarni baa udhexeysay kun sano ummaddu ay iska toosnaayeen wanaag ay ku sugnaayeen kadib waxaa bilowday shirki inay markaas ummaddii ay ku dhaceen nabi nuux baa lasoo diray war bay diideen ummaddii madax adeygeen way ka dheg adeygeen way ka diideen dib dambaa loo baabi'iyey marka gebigiisba adduunka waxaa lagu hijoogay oo bani aadam ahaa nag baa laga dhigay intaan ka ahayn nuux iyo inta rumaysay xataa ahalkiisii qaar baa raacay daadku qaadayo xaaskiisii iyo muxuu ahaa iyo wiilkiisiiba dadkaa halaagsamay ku engeraan kadibna in yar ayaa ku soo hartay muminada fia mumina oo nuux la badbaaday ayaa adduunka markaas joogtay markay bateen ay bateen kadibna waa inxiraafeen inxiraaf baa yimiday shirki baa lagu laabtay kufri baa dhacay ilaahay baa lagu gaaloobay markaasaa allah waxuu soo diray ambiye fara badan marka isdaba jooga huma arsalnaa rusulana tatraa kulamaa jaaa ummata rasuula kadabuuh faatbacnaa bacdahum bacda wajacalnaahum axaadiid fabucdan liqowmin laa yu'minuun watala uu leeyahay nabi nuux kadib ilahay wuxuu soo diray rasuul fara badan oo isdaba jooga kadib alla wuxuu ka warramay inay dariiqadaas ummaddu wada maraysay oo rasuul kastoo lasoo diro ummaddiisu ay birisay marka nebi huud baa ku xigay reer caad baa loo soo diray mutajabbiriin bay ahaayeen jabaabira kibray ee wada badashtum badashtum jabbaariin waa kuwa uu leeyahay nabigoodi uu leeyahay war waxaad ummadda ku samaysaan tajabur iyo muxuu ahaa xoog iyo dhac iyo boob ummaddii baad xoogaysaan qasbaysaan dhacaysaan walilaa ka baqa fattaqu llaha waadiicuun markaasi waxay dhaheen ma inadna wacdisay iyo in kale isku kay nimid qaaluu sawaan calayna awacadta calayna am lam takun min alwaacidiin waxaad sheegaysa kuma jirno kuma jirnay ku dheheen haddana way halaagsameen reer tamuud baa xigay siday ka qisanaysa suuratu shucaraa iyaguna dariiqaasay mareen waa la baabiyey luud baa xigay sidii loo beeniyey waa la laayey shucayb baa ku xigay sidii baa loo beeniyey qisadu waa tataabuc baa halkaas halkaas ku jiro qur-aankuna aad buu noo qiseeyey annaguna waxaa weeyaan dariiqaas haddaan ka waantoobi weyno annagu hadda waa ku soconnaa iyadana hadda adduunka maaragtay maanta munkarkii baaba macruuf isu bedelayba oo wanaaggii baaba xumaanba laga dhigayaaba ويا ويل قوم حرصوا دين ربهم وأفتوا بمصنوع لحفظ المناصب
wuxuu wakhtigu isrogaba mar welibana oo shirki soo daahiro uu allah soo dirayay rasuul muxtasib ah oo towxiidka dadka fara munkarkana reebah waxaa la soo gaaray wakhtigii uu allah soo diray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo lagu soo afjaray rususha iyo ambiyada allah jasiiratul carab gaar ahaan magaalada maka oo ah bartamaha dunida waxaa degi jiray qabaa'il carabeed oo xolo dhaqato ah haba ugu badnaadaanee qabiilka quraysh ee uu ka soo jeedo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dadka ku noolaa mandiqadan ayaa ahaa muwaxidiin haysta diinta xanafiyada ah ee nebi ibraahim calayhi salaam oo abtirsiimadoodu ay gasho ilaa markii dambe inkaaraqaba lagu magacaabo camar bini luxay ee ka soo jeeda qabiilka qusaaca uu jasiiratul carab keenay shirkiga wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa jasiiratul carab isqabsaday shirkiga gaar ahaan cibaadada asnaamta heer qabiil weliba iyo jilib kasta iyo shakhsi kastaba uu yeesho sanam u gaar ah oo uu dhib iyo dheefba u daba fadhiyo mujtamacaasi jaahiliga ah ee asnaamta caabudayay ayuu allah ka soo dhex saaray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana la faray inuu dadka gaarsiiyo towxiidka kana reebo shirkiga si la mid ah dacwadii ay wadeen ambiyadii iyo rusushii isaga ka horreysay laga soo bilaabo nebi nuux calayhi salaam isagoo ku cibaadaysanaya buurta qaaro xira ee dhacda duleedka maka waxaa nebiga u yimid khayrwadihii jibriil calayhi salaam oo ahaa malagii waxyiga u keeni jiray rususha iyo ambiyada wuxuuna ku yidhi
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
culummada mufasiriintu waxa ay tilmaamaan in soo degitaanka aayadahan uu moxamed sala allahu calayhi wasalam ku noqday nebi markii ay soo degeen aayadaha bilowga suuratu mudathir ee amray inuu fadhiga ka kaco dadkana u digo uu rasuul iyo fariinsido rabbaani ah ku noqday
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر
nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo shicaar iyo halkudhig ka dhigtay khadiijay waa uu dhammaaday wakhtigii hurdada ayaa istaagay tog weliba oo ka mid ah togaggii iyo dooxooyinkii maka isagoo sida hal baaq oo keliya kaas oo ah caabuda allah malihidiin ilaahi aan isaga ahayn dacwadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo ku bilaabatay qaab qarsoodi ah ilaa iyo saddex biloodna sidaas ku socotay ayaa markii dambe isku beddeshay mid muuqata oo calan ah wixii dhibaato iyo harjad ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka soo garayna ma ahan wax halkan lagu soo koobi karo sheekh cabdulilaah abu khaalid oo ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa inoo bidhaaminaya qayb ka mid ah dhibaatooyinkii gaaray rasuulka sala allahu calayhi wasalam qof kasta oo muslim ah mujarad marka uu ka baxo shirkigii uu ku jiray hadduu gaal ahaa ama uu diido gaalada maarata inuu hogaansamo ama ula mushaarakeeyo cadaaway gaalada u qaadayaan waxay ula hadhayaanna ma laha nebigeena sala alla ly salam dacwada wuxuu ka waday magaalada mako saddexiyo toban sano ayuu ka waday saddexna siri ahayd baa la yidhahdaa taarikhdu sheegaysa siirada tobanka dambena wuu la jaharay dacwada nebigu sal ly salam marka cadaawaddu kala kulmay reer qureysheed iyo raggii uu ka dhashay tulkii ahaa waa arrinan qarsoonayn oo kutubta siiradao dhan ku qoran muslimiintuna ayaad uga dheragsan yihiin nebiga inta uusan la iman dacwadan iyo diintan inuu fidiyo iyo tawxiidka la iman reer maka aad bay u jeclaayeen magacyada kuwa ugu fiican bay ugu yeedhi jireen maxamed asaadiq iyo saadiq alamiin bay odhan jireen wixii xataa dhexdooda mara ishkaalana isagay ula noqon jireen sidii markii ay isku khilaafeen xajarul aswad iyo meeshasa dhigaya kacbada ay dib u cusbanaysiinayeen waatay isaga garsooro ka dhigteen isaga dhammaantood ku kalsoonaadeen laakiin markuu dacwadan la yimi oo ilaahay keligii hala caabudo yidhi shirkigan ha laga tago dhib aad u fara badan baa ka soo gaadhay shakhsiyadiisa bay dureen iyo cirdigiisa bay dureen waxay ku sheegeen inuu yahay majnuun nin waalan inuu yahay nin saaxiroo dadka sixira inuu maaragtay uu yahay nin maxaa la yidhahda kaahin oo falaloowa yahay falalow yahay xataa waxay marka dambe gacan bay tagtay inay isagoo tukanaya ay dusha ka saaraan ama garbaha ka saaraan mandheer geel ama uus geel ay labada garab dhexda ka saaraan waxaa gaadhay arrintu marka dambe in isagii tolkiisii o dhanba la isla gooyo oo muqaadaca waxaa la yihahda lagu sameeyo iyo cunaqabatayn oo lagu ururiyo ay ku cararaan meesha loo yaqaano shicib abitaalib oo halka ay tagaan saddex sanana halka ay ku xareysnaadaan ay qoraash ku gaadheen intay qorteen mucaahada qorteen dhexdooda inaan reerkaas laga guursan loo guurin wax laga iibsan wax loo iibin aan la salaamin xitaa calaaqa oo dhan loo geeyo halkaasay gaadhay marka dhibaatadaasoo dhan nabiga waxay kusoo gaadhaysaa sala alla alay wasalam maaha shakhsiyadiisa waxaa weeye tawxiidkanu wado iyo khayrkanu wado ayaa dadka gaaladii raalli ka ahayn taasayna kula coloobeen taasayna cadaawad halkii ugu xumeed gaadhsiiyeen maadaama aynu ognahay qofka mujarad maarata uu ka baxo shirkigani waxaanu islaam sheegto in colaad loo qaadayo fa maxaad u malaynaysaa qof tawxiidkii isagoo ku dhawaaqaya oo dadkii kala gaarhsiinaya cadaawadda loo qaadaya taa way ka badan tahay dagaalba ayaa lala gelayaa ba-aan baa lala gelayaa imtixaankaasuna waa imtixaan muslim kasta u yaala oo dee ilahay waxayna leeyahay alif laamiim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun qofka inuu yihahdo muslim maaha iska yidhahdo o aan la imtixaanin suuragal maaha waa imtixaan buu marayaa imtixaankaasu ama ku guuleysanaya ama uu ku dhacayaa nebigu sal ll ly slam markaa waxaasu caqabaada iyo wixii soo maray iyo wixii markuu reer marka uu ka quustay uu daciif aaday wixii ku dhacay ee isagana la dhagxiyey ee isagoo gondaha dhiigu ka dareerayo uu ka soo laabtay waxaasoo dhani kama reebin dacwadii inuu wado oo halkii ummadiisi uu ku adkaysto oo dadkii uu gaadhsiiyo maanta qof kastoo daaciye ah qof kastoo le dadka diinta ugu yeedhaya waa inuu u diyaar garoobo dhibaatadaas inay ka hor imanayso suurat lcasr waatuu ilahay nugu lahaa bismi illaahi araxmaan araxiim waalcasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr markuu qofkii iimaanka laga helo o camalkii saalixa laga helo inuu ku baaqaa la rabaa oo dacwadii uu gudbiyo wuxuu bartay uu gudbiyo taa iyada ah dhib baa ka hor imanaysa way iska caddahay gaala iyo gaal raac iyo wixii aan ilaahay maarata aqoonsanayn ma yeelaya arrintaas marka inuu sabr la yimaado laga rabaa sabr inuu la yimaado oo dhabar adeego taas ayuu maarata ayuu ku badbaadayaa haddii kale minal khaasiriinta ayuu ka mid noqonayaa marka qof kastoo maanta ku fikeraya intuu dacwada iska fidiya inuu maarata soo dhoweeyaan oo dacwadiisu si maaragtay macaan u socoto iska debacsan u socoto waa qof riyoonaya qof kastoo maanta dacwada fidinaya qudwo waxaa u ahaa nabiyullahi maxamed waa qudwo u ah wuu ku dayanaya oo saddexiyo toban sano sidaad ogeyd loogu gel saynu maqlay ama aragnay ama akhrinay loogu gelayay reer marka ay waxay ula hadheen ayayna jirin بشير المصطفى في الاقتداء به السعادة والهدى الله فضله وأعلى ذكره فغدا إماما للبرية سيدا فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى للسالكين ومن بسيرته اقتدى
قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله من سناء الحق نروي أفؤدا intaas ayaynu ku soo gebagabeynaynaa qaybta koowaad ee barnaamijka islaamka iyo xisbada intii aan ku kulmayno xalqada xigta waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ولنا في شرعة الرحمن قرآنا يقينا لم نلج باب المخازي والدنايا محيينا لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان دينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا فأعلنوها دوما لا إله إلا الله